دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaalo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ah ayaa maanta ka dhacay walaayada islaamiga ah ee mudug ee bartamaha soomaaliya dowladda xabashida ethoobiya ayaa xaqiijisay in la siiyey dhulbadeed istaraatiiji ah oo soomaalida leedahay halka markii hore ay sheegayeen inay kira ku qaateen beesha ciise oo ka mida beelaha dega gobolka owdal ayaa si adag uga soo horjeesatay xeebta iyo dhulbadeedka uu muuse bixi u saxiixay xabashida oo ay iyagu si gaara u degaan qaar ka mida culimmada ku dhaqan gobollada waqooyi ayaa sheegay in muuse bixi uu etoobiya u fududeeyey sidii ay kacbada u dumin lahaayeen isku soo baxya looga soo horjeedo xadgudubka xabashida ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa ka dhacay magaalooyinka kuunye barrow saakow iyo jamaame oo ka kala tirsan shabeellada hoose iyo jubbooyinka waxaa magaalada burco ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo in badda soomaaliya ay soo cagadhigato xabashida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka soomaaliyeed u sheegtay inaan badda soomaaliya lagu difaaci karin wax aan ka ahayn jihaad khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay howlgallo iyo weeraro afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen wasiiraddii hore arrimaha dibadda maamulka somalilan ayaa qirtay in xasan sheekh uu wax ka ogaa heshiiskii badda lagu siiyey xabashida قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaalo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ah ayaa maanta ka dhacay walaayada islaamiga ah ee mudug wararka ka imaanaya duleedka deegaanka camaara ee gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal halkaa ka dhacay maanta lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ciidamadan oo aagaas dhaqdhaqaaqya ka waday ayaa waxaa dagaal kala hortegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana goobtii lagu dagaalamay yaalla meydadka askarta dowladda federaalk kuwaas oo ay goobta dagaalka uga carareen ciidamadii dagaalka soo qaaday ayaana dib ugu laabtay halkii ay kasoo tageen dowladda ethoobiya ayaa xaqiijisay in la siiyey dhulbadeed istaraatiiji ah oo ay leedahay soomaaliya halka markii hore ay sheegayeen inay kira ku qaateen maxamed ciise ayaa ka waramaya dowladda itoobiya ayaa faahfaahin dhiiri ah ka bixisay waxa heshiiska loogu yeeray ee muuse biixi ku sheegay inuu siiyey qaybo ka mid ah bariga iyo biyaha soomaaliya la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in la siiyey itoobiya dhulbadeed istaraatiiji ah kaas oo uu sheegay haddii ay hantaan inuu wax badan oo horumar ah usoo kordhin doono ninkan oo ka mid ah diblomaasiyiinta xabashida ah ee aadka uga shaqeeya sidii ay u qabsan lahaayeen badda iyo beriga soomaaliya ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay safarro isdaba joog ah ku tegay magaalada hargeysa wuxuu ka mid ahaa xubnihii gobjooga ahaa markii muuse biixi laga saxiixanayay badda ka hor inta uusan maamulka somalilan sharaxin dhulka ay xabashida qaadatay iyo halka uu kaga yaalo xeebta ayaa waxa uu mas-uulkan itoobiyaanka ahi sheegay in la siiyey lughaya oo ka tirsan gobolka owdal በርበራ ይርቃል ዛሬ ላይ የተሻለ ይቀርባል እሱ በእነሱ በኩል ደግሞ ሁለቱን አማራጮችን ወስደን ሎጋያ የሚባል ቦታ አለ ለእኛ ድንበር ቅርብ የሆነ ቦታ አነስ ያለ ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ከሀገራችን ድንበር እዛ አካባቢ ላይ እንሰጣቸዋለን የሚል ተስማምተዋል። ርቀቱን በተመለከተ የነሱ ያሉት አለ እኛ ምንድን ነው የነበረው አለ አማካይ ላይ ተገናኝተን አማካይ ቦታው በ20 ኪሎ ሜትር በ20 ኪሎ ሜትር የሚሆን ቦታ ቤዝ ይኖረናል ማለት ነው።
wuxuu sheegay in maamulka hargeysa uu baddan ku bedelanayo inay aqoonsadaan laakiin shardi ayuu keenay wuxuu yidhi aqoonsigu wuxuu dhacayaa marka saldhig militari iyo bad yeelano oo aan gacanta ku dhigno haddii ay taas suura gasho wuxuu tilmaamay inay ballaarinayso fursadda kontonka sano ee heshiiska lagu sheegay wuxuuna xusay inuu yar yahay oo ay jecel yihiin in sagaashan iyo sagaal sano ama boqol sano laga dhigo laakiin wuxuu yidhi xitaa haddii kontonka laga dhigo dhib ma lahan oo waa laba jiil intaa wuxuu ku daray markii xilligaas la gaaro inuu muuqaalka adduunka iyo kan itoobiya isbedelayo sida uu sheegay wuxuuna yidhi haddii la helo irid laga soo galo itoobiya lagana baxo ilaa labada jiil taasi waxaa laga soo qaadi karaa mid la isku hadlayn karo taliyaha amniga qaranka itoobiya ayaa isagoo ka jawaabaya nuxurka heshiiska wuxuu yidhi የተያዘ ህዝብን ይዘን የምንኖር ከመሆናችን ጋር ተያይዞ ያንን ትስስር ይበልጥ ለጋራ መጠቀም በሚያስችል ደረጃ ላይ በሁሉ መስኮች የሚኖር ትብብርን መካተት አለበት የሚል ነው አንዱ።
wuxuu sheegay inay ka faa'iidaysanayaan saxiixa muuse biixi labada ummadood tan kale wuxuu yahay buu yidhi mid meesha ka saaraysa halista etoobiya soo gaari karta waxaa kale uu ka jawaabayaa qaska iyo khalalaasaha giiga ka jira oo arrintaas khatar uma galaysa etoobiya ayuu hadalkiisa sii raaciyey intaa wuxuu ku daray in etoobiya ay u baahan tahay iridbadeed oo si gaar ah loo muujiyey iyo saldhig militari wuxuuna yidhi somalilan meel la yidhaahda lughaye ayay nagu dhaheen bad ayaan idinka siinaynaa labaatan kilomitir ayayna naga siiyeen ayuu afka ku balballaariyey wuxuuna sidoo kale yidhi amnigeena waxaan ka ilaashan karnaa meelaan naga fogeyn oo noo dhow hadalkan ayaa meesha ka saaraya warka muuse biixi ee ah in ay badda kireeyeen waana tan etoobiya sheeganayso in la siiyey beesha ciise oo ka mida beelaha dega gobolka owdal ayaa si adag uga soo horjeesatay xeebta iyo dhulbadeedka uu muuse biixi u saxiixay xabashida ethoobiya oo ay iyagu si gaara u degaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax deriye salaadiinta beesha ciise oo shir jaraa'id ku qabtay deegaan ka tirsan gobolka owdal ayaa gaashaanka u daruuray heshiisku sheegga uu muuse biixi u saxiixay xabashida odayaasha oo ama taliyayaasha dhabta ciisaha dega owdal ayaa riyo maalmeed ku tilmaamay waxa uu ku dhawaaqay muuse salaadiintu waxay sheegeen in etoobiya ay tahay cadow soo jireena dhulka zaylac iyo lughayana uu yahay dhul soomaaliyeed soomaalina ay ka difaacan doonto xabashida caddaadka bahiicday degmadan baniinley waxaa maanta shir jaraa'id ku qabanaya beesha ciise oo ah afar iyo afartankii beesha ciise ee shirweynahii lagu doortay jidhi waxaa shirkaa loo qabanayo waa wax nagu soo nagu cusub oo ka yimiday madaxweynaha somalilan muuse bixi muuse bixi waxaan leenahay badda saylac iyo badda lagu hayaa saddex boqol iyo kontonka kiilo ee beesha ciise ka degto hal taaka ah ciise kama oggolaan karo low iyo caddo ilaanaa sugobooni baddaaye waa bad soomaaliyeed waa bad soomaalidu meeshay dooni ha joogto ay ilaashanayso weeyaan tudhaya lagu bixin karo oo cid kale lagu siin karo muuse biixiyow maaha
innagoo afar sano dawladda weerarkeeda nagu soo qaaday ee diidday inaan maaragtay aan dawlad noqonna diidana etoobiya waxa weeye dawladdii tidhi soomaaliya hadday calan qaadato dabeeraa dhaga bixin tidhi weeyaan tii buu maantana aqoonsi kaga doonayaa dalka ina biixi ma dhacaysa waxaas ku yar iyo ku weyn waxaan leennahay soomaaliya dhan ha uga soo wada jeesato badda ummadda soomaali meel allo meeshay joogto yadaa iska leh cid kale looma daba fadhiisanayo shakhsi qudhana ma dhiibin karo mana bixin karo beesha ciise talay ka gaadhaysaa si degdega salaadiinta beesha ciise ayaa muuse biixi ku eedeeyey inuu yahay nin ku xadgudbay gobolka iyo ummadda soomaaliyeed qaar ka mid a culummada ku dhaqan gobollada waqooyi ayaa sheegay in muuse biixi uu etoobiya u fududeeyey sidii ay kacbada ku dumin lahaayeen cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya
culimadan ayaa salaada jimcaha kadib kelimad ka jeediyey masjid ku yaala magaalada hargeysa halka qaarkooda ay warbaahinta la hadleen waxay sheegeen in sharciyahaan aysan bannaaneen in dhul soomaaliyeed la siiyo gaalo iyagoo tilmaamay in etoobiya kasii xun tahay gaalada kale culimada ka hadlaya arrintaasi waxaa ka mid ah sheekh maxamed cabdiraxmaan kaariye dhul muslim leeyahay gaalo in looga tanaasulo xabashadaasaan looga tanaasuli karin kenyaankaan looga tanaasuli karin maraykan baa looga tanaasuli karin gaalkanaan dhul mus waa dhulkan islaamku waa waqfi weeyaan boqor haaw madaxweyne wax doonto haaw xaqu dhalihid rag baa xoreeyo dhiigoogiyo islaamnimadoodiiyo ragnimadoodii ku xoreeyey saadna intaad gaalo soo furista miisaad leedahay waxaan samaynayaa laba dowladood oo in yaa xukunkaa furin karaya markaad leedahay xalli dowlatayn solution markaad leeday man actaaka hada alxaq laakiin waxaa leeyihiin cid kastoo xalkaa la timaada waa xal baatila bal waxaad u qiyaastaa kuwa maanta sheegtay inay muslimiinta xukaami yihiin u qiyaas ee la haystayaasha ah ee isdiibay wadaad kale oo lagu magacaabo sheekh xasan kheyre ayaa muuse bixi ku tilmaamay inuu yahay nin ugogol xaaraya sidii ay xabashidu ku dumin lahayd kacbada dadka caqligooda ha fudaysanin maxay nagaa aamiinta lahayo muuse sideed u garatay adigu si fudud inaad u tidhaahdo waanu saxeexay niman gaala ah la keenay oo weliba aamiin la leeyahay anigu ma garanayo gaal ducaynaya ducadiisa waxaan leenahay madaxweynaha muuse wuxuu gogolxaadh fiican u sameeyey wuxuu u gogolxaadhay in xabashidu kacbada qabsato inay xabashidu kacbada ay qabsato ay xaramka burburiyaan oo dhagax dhagax u qaadaan sidii rasuulka sala allahu calayh wasalam tilmaamay ayaa madaxweyne muuse sahlay oo u gogolxaadhay waana taariikh madow wey waa taariikh madow wey waa aakhirulcumri waa nin da-a waxaan leenahay ilaahay u toobadkeen dadka caqligooda ha fudaysanin mid kale oo ka mid ah culimmada hargeysa ayaa si adag u canbaariyey tallaabaduu muuse biixi ku beeciyey badda soomaaliya dhulkaagaas adigu aaleedaho degan tahayna hadday biri tahay iyo hadday bad tahay inaad difaacatid oo ku doodid oo ka ceshatid cadowga ayaduna waa sharci waa sharci haa maxaa yeelay dadnimo ma aha caqliga saliimka ah diintu waafaqaa marka caqliga saliimka ah ma kaa yeelayo mana aqbalaysid meel aa ku nooshahay in lagaa kiciyo cadow qabsado naftu yeeli mayso diintuna ma ogolaan waa wax sharci ah waa wax caqliga saliimka yeelaya marka meesha qofku qabyaalo u dagaalamayo ama u dagaalamayo hunguri waxaa ka weyn qofku inuu u dagaalamo diin iyo waddankiisa inuu difaacdo dadka ku dhaqan gobolada waqooyi ayaa aada uga soo horjeeda heshiisku sheega lagu bixinaya badda soomaaliya
isku soo baxyo looga soo horjeeda xadgudubka xabashida ee ku aadan qaadashada badda soomaaliya ayaa ka dhacay magaalooyinka kuuyanbarow saakow iyo jamaame oo ka kala tirsan shabeellada hoose iyo jubbooyinka banaanbax weyn oo ka dhacay kuuyanbarow waxaa ka warramaya mahad cubayd
xabashida dayuuska ninka dabarulaynaya dulmigiiyo xumantay wadan diidi kari weeyey dibintaba haruge marbay duudka ka raridhe dibadbaxan ballaaran oo lagaga soo horjeeday damaca xabashida itoobiya ee ku aadan baddeenna soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose dadweyne iskugu jiray bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa iskugu soo baxay fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan ee kunyo barrow waxayna halkaasi ku muujiyeen falcelintooda ka dhanka ah damaca xabashida ee ku aadan badda iyo dareenka carada leh ee ay ka muujinayaan boorar lagu xardhay halkudhigyo badankood ka tarjumayey sida ay bulshada deegaanku kaga soo horjeedo heshiisku sheegii loogu saxiixay baddeenna abiy axmed ayay wateen dadku waxayna dirayeen fariimo kala duwan intii uu bannaanbuxu socday qaar ka mid ah bulshada ayaa shucuurtooda uga warramay idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan
wallaahi shucuurteenna aad ayay u kacsan tahay etoobiyana ma aaminsanin badaan leenahay inay qaadan karto waxaan leenahay dadku markay riyoonayaan way seexdaan laakiin etoobiya iyadoo soo jeeday riyoota markaan mana qaadan kartaan leenaha baddeenna mana awoodda inay qaadato beenayna sheegtay dad noolaana iskala badda dad dhintay ma laha maxaad u baaqaysaa dadka soomaaliyeed ee maanta arrintan ka dhiidhinla ee ka fadhiya dadka waxaan leeyahay meel la fadhiista lama joogo markii meel la fadhiista la joogo sida falastiin loo galaa waa fiirsanaysiin kamana fiicnin waxaa lagu haysta waa muslimiin anaga muslimiinnimaana lagu haystaa badda markii la qaato naftina waa daba socotaa ee u malayna in guryaha ay fadhiyaan iyo naftu ay u badbaadi doonto shucuurkayga maasha allah lama soo koobi karo runaantii ciil ayaa meeshaan ay keenay sidaan xabashida ula dagaalami lahayn oo carruurtayna ugu barbaari lahayn sidai xabashidu ula jihaadi lahaayeen murtadka bixiyo dhulkaynana waxaan odhan lahay waxa aan kuu soo dirayno waa carruurtayni ayagoo isjihaadiina isku soo baxan waxaa ka qayb galay culimo aqoon-yahano waxgarad suugaanley bahda waxbarashada iyo qaybaha kale ee bulshada dadkii isku soo baxa kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa aqoon-yahan cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed wuxuuna ka hadlay cadaawadda itoobiya ay u hayso ummadda soomaaliyeed iyo xasuuqii ay xilligii maxaakiimta islaamiga ka geysatay magaalada caasimadda ah ee muqdisho cadaawadaasi maaha cadaawadhu waxaa cajiiba waxaa la yidhi meyd maxaa u dembeeyey kii la sii waday hadda maxaakimu islaami labadii kun iyo lixdii laba kun iyo toddobadii etoobiya markay soo gashay wixii ay ka samaysay caasimadda muqdisho oo maaragtay halaag iyo baabi'in iyo layn ahaa waa kulli waxaa weeye dadku boqolkiiba siddeetan boqolkiiba sagaashan dadku waa u goobjoog bay ahaayeen haddana waa la helayaa aarsheefka haddii laga raadiye iyo dukumiintigaasi idaacadaha iyo taariikhda iyo maaragtay siday u gashay muqdisho intii ay joogtay waxaad ogtihiin waxay og tihiin waxa ay ka samaysay xaafadihii xamar maxaad meellan ka raadinaysaa ayadii sidaas ayado cadaawadeeda aysa ahayd ayaan maanta u arkaynaa in la siiyey meel taariikhiya oo baddeeniya oo qaali ah oo meesha islaamku ka soo bilowday ah ayaa maanta lagu wareejiyey waxaan leenahay nimanka bixiyey iyo kuwa u sacbinaya iyo kuwa maaragtay hoostaa kala xiriiro waxba kama jiraan kuwa walaalaheen dhahayo waxba kama jiraan waa diidmay ugaas ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ahna ugaaska beesha ciroole ayaa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ugu baaqay inay iska dhiciyaan xabashida kana dhiidhiyaan dembiceeda ku aadan badda soomaaliya odayaashu waa inay dagaalka furmaha tagaan oo ilaahay ka cabsadaan etoobiya waa in laga dhiidhiyaa barnaamijka ay waddo badgadka ah badgad ma ahan gumaysi doon weeye dalkay rabtaa inay dhacdo dadkay rabtaa inay dhacdo gumaysi qaawanay waddaa ma ka yeelaynaa war etoobiya gumaysi ma ka yeelaynaa etoobiya gumaysi ma ka yeelaynaa assoomaalu aradunaa الصومال أرضنا الصومال أرضنا إثيوبيا هجبتو إثيوبيا هجبتو إثيوبيا هجبتو
kelimaadka waxaa dhextaal u ahaa halkudhigyo ay qaadayeen dadweynaha isku soo baxay
البحر لنا لا للحبشة الله أكبر الله أكبر
suldaan maxamed mayow afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ayaa isaguna ka hadlay dibadbaxa wuxuuna sheegay inay diyaar u yihiin inay iska dhiciyaan itoobiya itoobiya damaca maanta ay leedahayna inay ogaato inaan maanta diyaar u nahay duulaan aan micnaha ku rabno inaan ayaga iskaga dhicinno oon meel iskaga saarno insha allahu hadduu allah awoodda leh uu ka raali noqdo waxaan leenahay maxaan maanta ee itoobiya haddii ay maanta aad damaacisay weligaa ayuu damaca soomaaliya kugu jiray laakiin raggii iska kaa dhicin jiray awoowayaasheen maanta abnaadoodii ayaa joogto diyaar ayaan waxaan u nahay inaan iska kaa dhicinno hadday hawadaada been kuu sheegtay tabartaada ayaa run kuu sheegi doonto ugu dambayntii waxaa fagaaraha lagu gubay calanka itoobiya iyo sawirka abiy axmed ayadoona ay takbiirtu hal mar isqabsatay
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
حسم حاجة تسيم إيه مدكواد حسن يا موسى بيحيو حسن يا موسى بيحيو حسن مرتد حسن يا موسى بيحيو حسن يا موسى بيحيو لحسم حاجة تسيم لحسم حاجة تسيم midda labaadna waxaa waayay xabaashaadii itoobiyan xabaashaadii itoobiyo laxasmin xaaja toosime xabaashaadii itoobiyo laxasmin xaaja toosime xabaashaadii itoobiyo midda saddexaad xisbigii muusa bixiyo xisbigii muusa bixiyo war xisbiga muusa bixiyo xisbiga muusa bixiyo laxasmin xaaja toosime laxasmin xaaja waxaa jira dad kale oo bannaanbaxa kelimaad ka jeediyey hase ahaatee uusan wakhtigu inoo saamaxayn inaan soo gudbinno
sidoo kale bannaanbaxkaas la mid ah ayaa ka dhacay degmada saakow ee walayada jubbooyinka yuusuf daahir ayaa ka waramaya isku soo baxa oo ahaa mid ballaaran ayaa ka dhacay fagaaraha taariq binu siyaad ee degmada saakow waxaa isku soo baxa ka qayb galay qaybaha bulshada iyagoo aad u xamaasadaysan waxayna ka soo horjeedeen heshiis ku-sheega xabashidu sheeganayso in badda soomaaliya lagu siiyey salaadiintii ka hadashay fagaaraha waxaa ka mid ah malaaq biyey malaaq axmed iyo qaar kale ninkan layidhaahdo biixi waad maqlaysay labaatan kilomitir yaan etoobiya ka kireeyey konton sano ma gaari doonaa asaga horta waxba kama jiraan etoobiya waxaan ku leenahay ha u kadsoomin dalkan dadkii lahaa way joogaan waana isnaqaanaa ma hadda isma baranayno waxaad og tihiin baddan waktiga ay raadinayeen maanta ma waagi mililig waktigii mililig dhexdood baday raadinayeen waxaa la dagaalamay awlooshaanada axmed gurey siid maxamud xasan sheekh xasan barsane maanta nin aan waxay intaas waxay ula dagaalamayeen waxay u jeedeen baddan maanta biixi oon waxba ahayn ee maanta somalilan hataa oo waxba ka ahayn iska daaye inuu yidhahdo badaan idin siiyey waxba kama jiraan walaalo siidha halkii soomaaliyeed waaye mal siina ku daygu hoobakiin dareeras ee hooban dareeras kolay soomaaliya is argahayn qaylidna badate qayli shareed ee walma taraaso ficilan in baahanyi adaguna isku raawolay fadee waxaa lanoo diidan yahay khayraadkan iyo biyahan iyo baddan iyo berrigan iyo nicmadan ilaahayna siiyey iyo amnigan oo dhiig baa u baxay oo naf baa u baxday waa ogtihiin mana yeelayno amaamadahan quruxda badan in la diido ma yeelayno naftaynaan u xiraynaa jalbaabkii ninka diida waa isku qarxinaynaa abi axmed waxaan leeyahay abi futa buuran feeraha dibiray forarsiga weerka indha fiix ku yaallii wejiga sida fataatiira dadka furuqa laga soo askoobay oo fidnada keenay badaa'iinka goortii dagaal la isku fagaxsiiyo markii foodda la isdiray jigjigay iyo fayaan diiro markaas ayaa jawaabtaada ay baxaysaa mujaahidiintana waxaan leeyahay intaad marada kor u gaabisaan muruqa gaarsii guuraha hamiinkii waddada gaardalla u yeela nin gardarani gool inuu dhashaa waa wax soo gelay intii aad galgalataan bombada guudka kaga tuura nin gardarani gool inuu dhashaa wax soo gelay gabagabada goortaad dhigtaan horey usii guura allahu akbar qaar ka mid ah bulshada isugu soo baxay fagaaraha saakow ayaa muujiyey dareen caro leh oo ku aadan duulaanka qaawan ee xabashida calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa umusahar maanta waxaan ku sugannahay barxadda weyn ama meydaanka ee daariq bin ziyaad shucuurtayna aaday u kacsantaa dadweynaha deegaanku aaday isugu yimaadeen maanta waxaan ka banaanbaxaynaa murtad biixi badda u dhiibay baddana waxay leedahay rag dagaalamo iyo dumar dagaalamo xataa etoobiyana waxaan leenahay sagaalka gobol aan kaasoo doonaynaa ma ogiye dhulkayna ma hawaysan kartid dad u dagaalamay leedahay magacaygu waa uma xasan waxaan ka mid ahay gabdhaha jooga magaalada saakow oo isugu soo baxay banaanbaxaan waxaan ku sugannahay degmada saakow gaar ahaan meydaanka daaraq masiyaad lagu banaanbaxay maxaa soo banaanbaxdeen waxaan u banaanbaxnay gaalada etoobiyaanka iyo murtadiinta soomaaliya baa lahoo ku heshiiyeen inay khayraadka muslimiinta iyo dhulkii muslimiinta ay gataan oo gaalo laga gato tay kolayse iyagu ku hadleen laakiin war suurtagal inuusan ahayn aan sheegayna annagana ayaguna dhulka aysan lahayn war la iska yiri warna waa wax la iska yiri warna waa wax wax socda oo hirgalo sida loo yiri u ahaada waxaan leenahay nimankan murtadiinta ah iyo ninkan masiixiga ah hadalka ay ku hadleen oo ah badan gadannay iyo badan la kala gatay wax ka jira inuusan jirin waa kelmad la iska yiri kelimad la iska yiri laakiin wax ka dambe aysan jirin been ay isu sheegeen kuwa murtadiinta ahoo yidhi waxaan gadannay baddeenaan gadannayna been ay sheegeen ma isaga waxaad leedaha la gataa waxay leedahay ma lahan muslimiintana ka mid ma ahan badda waxa iska lahay marka horena ka mid ma ahan baddan muslimiina iskale gaalna xaq uma lahan kaba biyana koonka dushiisaba xaq uma walaha inuu cabo bilcaalamiin annagoo ka bannaan baxayna itoobiya baddannada uu siiyey muuse bixi murtadka munaafaqa ah uu siiyey annagoo ka bannaan baxayna yaan iskugu imaanna haddaan ka mid ahay gabdhaha ku nool degmada saakow oo muslimaad oo muuminiinta oo mujaahidiinta ah waxaan leenahay murtadkaas waxaad waxaad matasha ma laha badna nagama bixin kartid waxaad naga qaban kartana ma laha biidni illaahi ilbaari rag baa kuu diyaarsan insha allahu tacaala waxaan ku waxaan ku rajo weynahay galabta jamcaha jamcadeeda kale in istijaadiya lagu galo oo geeridiisa noola soo sheegay murtadkaas baktigiisa noola soo sheegay biraha soo tumanaynaa midyahana waa soo afaysanaynaa annagoo dumar ah rabna inaan kusoo daadano badda soomaaliya oo u qaybinaya gaalka munaafaqa ah koley meeshaan meesha la iska fiirinayo ma ahane midku kula dhashayaabo baddi iyo dhulkii iyo waxaa la iibinaayo marka waxaanyo hadda meelaan ka gaarna maba hayne afna waxaa wax laguma soo celin kara laakiin insha allahu hadday noo gaarto waxaa waaya gacan inaan kala hortagnaa rajaynayna niyo insha allahu hadduu ilaahay diidin annaga waan ka xunnahay wax la dhaha ma ahane niyo qaawa u hadalna hataa ma naqaano hadalkiyaa noo gembiyo macnaha baddi iyo etoobiya oo macnaha haddii hadda kadibna waxaaba loo qawman laakiin annaga waxaan leenahay walcaaqibatu lilmuttaqiin cirabta dambe aslan biislaamkaas kale dadka isku soo baxa ka soo qayb galay ayaa sheegay in laga bilaabo maanta ay ku biirayaan ciidanka xarakatu shabaabulmujaahidiin si ay qayb uga noqdaan difaaca badda mujaahidiinta islaamku mayal horay baa tihiin misbaxda adduun iyo aakhiro midigtu waa tii sarayso oo mashriq iyo maqrib qabatay midda cumar ibnualkhadaab matelkeedii oo kale mujaahidiinta islaamku mushrikiinta gaalo murtad iyo munaafiq maanta waxay ku midoobeen minsaadiidadeeda mawtar bayna ku sitaan muqdisho waxaa jooga midka midigtiisa ku guway munasalka ilaah mar hadday sidaa tahay meydkamaan ogolaano sida mascab ibnu cumeyr maalintii uxud oo kale mujaahidiinta islaamku maryan anagaa dhalnay marna waa marwadeena marna male baanu ka nugnay maya ma ogolin mabda'a maraykan inay qaadato madaxeeda oo qaawani mas-uul lagu tilmaamo mushrik miis la istaagtaa muqdishoyna ka dhacday mar hadday sidaa tahay meydkamaan ogolaano sida muscab ibnu cumeyr maalintii uxud oo kale
goobaha ay banaanbaxyadu ka dhaceen waxaa sidoo kale ka mid a magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa ka waramaya maxamed muudey axmed abumuslim boqolaal dadweyne oo isugu jira culummo ugaasyo macallimiinta madaariista qur-aanka ganacsatada dhallinyarada haweenka muslimaadka ee degmada jamaame ayaa banaanbaxani ujeedkiisu ahaa in itoobiya laga difaaco badda iyo beriga soomaaliya dibadbaxan oo ahaa mid aad u weyn ayaa waxay dadku ku muujiyeen sida ay ugu xun yihiin heshiisku sheega muuse biixi qaar ka mid ah salaadiinta ayaa hadallo qiiro leh ka jeediyey banaanbaxa mar haddaan annaga ilaahi subxana watacaala diintii u taagannahay oo kitaab ilaahi ku taagannahay oo sunna inaga ku taagannahay ilaahi subxana watacaala na dayici maayo laakiin annaga yaana isdayicin ikhwaana fillah adiga waxaa lagaa rabaa marka diyaargarow iyo waxaa lagaa rabaa inaa xabadda gashid cadowga ilaahi subxana wataala aan ka hor tagno nafteenna aan ku bixinno maalkeenna aan ku bixinno arrinkaasoo diyaar uma nin war arrinkaasoo diyaar uma nin war arrinkaasoo diyaar uma nin
maanta soomaaliya dad midaysan waayey kitaab ilaahayna ku midoobeen xaqiiqo waaye wiilal yaryar oo carduna shan iyo toban jira yaan idiin haynaa etoobiya xaqiiqo waaye dadka waayeellada hataa in laga kaaftoomaa laga yaabaa marka waxaan leenahay etoobiya inugu qaldamin etoobiya ma nihin sidii shala aan ahayn dad kitaabka ilaahay isku maamulaayo oo dhisan aan nahay xaqiiqo waaye kitaabka ilaahay saaki wiil istishaadi oo lulaayo oo muxuu ahay tm wato yaa kaa hortegaya haddii ilaah yidhaha tm wiil wataa kaa hortegaayo meelaa ku tilmaaman tahay iyo meelaa ku taalo taariikhdaada waa la iloobaa etoobiyay ogow waxaan idin leenahay etoobiyo macnaha hanugu qalda xasan guurguud iyo nimanka wasiirada oo sheeganaya oo xamar joogo shalay iyo daran iyo maanta waa soco waayeen dadweynaha muslimiinta oo xamar joogo oo banaanbaxayo gaala ku banaanbaxay oo diintooda iyo dadkooda u soo baxay inaa taagana diyaar maunahay
sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta qaadataan waryaha ku jirtaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wallaahi uma wallaahi waxaan caddaynaynaa ilaahay hortiisaan ku caddaynaynaa dhulkeenna inaan ogolaanaynin inaan dagaalamayno etoobiya maanta maalin ay ka daciifsan tahay ma jirto etoobiya waxaan ka raynay oo ilaahay guusha naga siiyey ayagoo inta ka awood badan waad ogeedeen labada kun iyo lixdii markay soo galeen dalka soomaaliya ay soo galeen ayagoo waxaa weeyaan uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo milli zaraawi ayaa xamaray soo galeen ayagoo bataran wari'aan u soo galay allah wuxuu qadaray sanad wax la eg iyo sanadka wax ka badanbo inuu dhiigoodu qulqulo inuu waxaa weye meelay ku hoydaan eewayaan inay waxaa weye ciidamadooda qaar ay waashaan qaar ka kale ayagoo baktigooda watana etoobiya ay gaareen allahu akbar akbar taariikhduna way qortay way yaqaanaan reer muqdisho way yaqaanaan warshada baastada warshada barfuunka ilaa wadada warshadaha ilaa gaashaandhiga ilaa laga gaaro kulijaadisiyaad etoobiya tan lagu dhigay way ogeed inay socon waaysa dhiiggoodii ay mariyeen ooliyada way ogeed hadday isku soo waxaa weeyaan isku soo dayeen mar labaad inay dalka soomaaliya baddiisa ay qaataan wallaahi umma wallaahi intuu nin rag uu ku nool yahay soomaaliya iyo gabar muslimadda ay ku nooshahay lagama yeelaayo etoobiya in dhulkeena qabsadaan waan diidnay soomaaliyay ma diideen isma diidin in la qaataan ma rabtiin ma diidin ayo markhaati ka aho ilaahayo dhulkaan anaga etoobiyana lama lahan anagaa iskale adaana siisay ilaahayo waxaan caddaynaynaa inaan diyaar u nahay inaan diintaada difaacno dalkii aan isna difa diyaar uma nihin miyaa war diyaar uma nahay inaan dalkeen difaacan diyaar uma nahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahayow waxaan caddaynaynaa inaan dhulkaan difaacayno intuu nin naga nool yahay gabar naga nooshahay saqiir naga nool yahay waxaan caddaynaynaa inaan dhankaas ka difaac dadka isugu soo baxay dibadbaxa ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin ereyo ay ku diidayaan in la gumaysto magaalada burco waxaa ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo in badda soomaaliya ay xabashadu soocaga dhigato iyadoo dibadbax kan la mid ah ay dhigeen soomaalida ku nool dalka maraykanka waxaa ka warramaya cabdiqaaliq cabdiweli bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada burco ayaa dhigay isku soo baxyo isdaba joog ah oo ay ugu soo horjeedaan tallaabada uu muuse biixi ku saxiixay badda soomaaliya dadweynaha ayaa si qiiro leh u diiday in badda soomaaliyeed ay xabashi yeeshaan dhanka kale soomaalida ku nool maraykanka ayaa soo bandhigay shucuurkooda ku aadan iibinta badda hadhow qaylaxabatarimme haddaad ogtihiin taariikhda dib haddaan ugu noqonno qarnigii afar iyo tobnaad etoobiya waxay isku dayday damaceeda maantoo kale waxaana taas ku dhuftay ganaca wuxuu ahaa axmed gurey oo laba goor intay magaalada qab ay qabsadeen seylac dib looga saaray waa in diyaaraddooda la joojiyaa waxaan kaloo rabaa in meesha lagu daro safiirkooda si dhaqsiin loo ceeriyey waay nimankan waa cadowgeena anagana iscafinna isu nimaado soomaaliya markiisi joogto shalay markii la lahaa kenya la bixinayay biixay ugu horreyn wuu taageersanay
dowlado ka waaweyn ayaa taraagareeyey inay isku dayeen inay horo inay u qaataan maantana adigii dowladahaas waaba dowladaha ugu tabarta yaraad ka mid tahay marka waxaan kuu sheegaynaa inaynan in aysan dhulkeenna taaka ka mid ah inaysan etoobiya aysan kirana ku qaadan karinin ummadda soomaaliyeed dal iyo dibidba meel welibow ay joogaan waxay si adag uga soo horjeesteen heshiis ku sheega lagu qaadanayo badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka soomaaliyeed u sheegtay inaan badda soomaaliya lagu difaaci karin wax aan jihaadka ahayn muxseen xasan ayaa ka warramaya xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu cinwaan ooga dhigay abraha iyo abuurigaal waxaan jihaad ahayn laguma jibin karo war-saxaafadeedkan ayaa daaran in ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada muslimka ah la xasuusiyo sida etoobiyaanka ay mar walba ugu xaglinayeen in ay ku duulaan kacbada shariifka ah iyo dabadhilifyadii sheegan jiray muslimnimada ee mar waliba u adeegi jiray iyo sidoo kale waxa uu daaran yahay war-saxaafadeedka in bulshada muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed baaq loo diray ka imaaday dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa ku bilowday labaatan iyo saddexda jamaadul aakhir ah sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada kuna aadan shanta janaayo labada kun labaatan iyo afarta kutubta siyarka waxay weriyaan in markii abraha uu damcay in uu ku duulo kacbada uu garan waayey waddooyinkii iyo jidadkii loo maraayey kacbada kadibna uu soo kaxaystay nin dabadhilif ahaa oo lagu magacaabo abuurigaal kaas oo kacbada ku soo hogaamiyey ciidankii uu watay abraha ninkaas oo taariikhda baalmadow ka galay ayaa noqday mid qabrigiisa uu dhagax la dhaco qof waliba oo soo maro arrintaasi oo caddaynayso sida uu dabadhilif oogu ahaa etoobiyaanka nasaarada ah sidoo kale bayaanka waxaa lagu dhahay qaybihiisa hore xilligaasi waxaa jiray hal abuurigaal oo cibro u ahaa qof waliba oo damac ka galo inuu muslimiinta ku soo hogaamiyo cadowgooda laakiin maanta nasiib xumo waxaan joognaa zamaan ay soo baxeen abuurigaallo tirabeel ah oo astaan u noqday gumaynta ummadda xabashidu xilli waliba waxaa ka soo baxa abraha cusub oo duulaan ku ah kacbada balse wuxuu mar waliba ku hor kufaa muslimiinta bariga afrika ee u taagan difaaca koonfureed ee laga ilaalinayo kacbada muslimiinta sidaasi si la mid ah abraha weliba oo soo baxa wuxuu helaa abuurigaal cusub oo ku soo haga dhulka muslimiinta sidoo kale bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi muuse biixi kama bilaaban abuurigaalada soomaalida garabsiga etoobiya ayaa siyaasiyiinta soomaalida dhexdooda ka noqday dhaqan lagu faano waxaana etoobiyaanka marar badan kaalmaystay cabdulaahi yuusuf farmaajo iyo madaxweynaha hadda jooga ee xasan sheekh maxamuud kuwaasoo dhammaantood mid waliba qayb ka mid ah kheyraadka soomaaliyeed iyo bulshada muslimka ah u gacangeliyey qaarkoodna u soo kaxaystay in ay ummadda islaamka ah ku gumaystaan qaybaha dhexe ee bayaanka ayaa lagu bogaadiyey kacdoonnada ballaaran ay sameynayaan bulshada muslimka ah ay kaga soo horjeesteen in khayraadkooda loo gacangeliyo etoobiyaanka bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan bogaadinaynaa kacdoonka ballaaran iyo sida midnimada leh ay u istaageen dadka soomaaliyeed iyo baraaruga islaamiga ah ee soo ifbaxay kuna aadan in jihaadka uu yahay xalka keliya ee lagu difaaci karo diinta dalka iyo dadka laguna hor istaagi karo kuwa dhulkooda iibsanaya baddoodana xaraashaya ee himiladoodu tahay oo keliya in ummaddan hoosgeeyaan cadowgeeda soo jireenka ahaa ee etoobiya iyo kenya waxaan soo dhoweynaynaa ayaa bayaanka lagu yidhi mudaharaadyada ballaaran ee ka dhacaya magaalooyinka hargeysa burco boorame muqdisho iyo wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale ummadda soomaaliyeed ayaa loogu baaqay saddex qodob oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo jeedisay waxaana lagu yidhi bayaanka waxaan ummadda soomaaliyeed ku leenahay kow dagaalka inoo dhexeeya annaga iyo xabashida ma ahan oo keliya mid ku salaysan dhowr taako oo dhul ah iyo dhowr kilomitir oo bad ah dagaalka noo dhexeeya annaga iyo nasaarada etoobiya waa dagaal diimeed waxay diidan yihiin inaan noqonno dad muslimiin ah ku dhaqmo shareecadooda islaamka ah kuna nool geeska afrika labo etoobiya weligeen ogamaanan guulaysan halgan aan islaami ahayn iyo dagaal aan jihaadi ahayn saddex warka ka soo yeeray murtad xasan sheekh maxamuud ee ahaa in taariikhda ka dhexaysay etoobiya iyo dadka soomaaliyeed ay ahayd mid aanan wanaagsanayn oo cunfi iyo dhibaato ah waxay meelkaga dhaca ku tahay hogaamiyaasheennii jihaadiga u halgami jiray ummaddoodana mar waliba ku dadaali jiray inay etoobiyaanka ka dhacshaan qaybaha dambe ee bayaanka waxaa baaq loogu diray ummadda soomaaliyeed guud ahaan oo loogu baaqay inay dhexda xirtaan hubkoodana garwaxsadaan cadowga etoobiyaanka ahna iska yureeyaan ugu dambayntii bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey baaq ku wajahan askari waliba oo hortaagan in dalkan la xoreeyo etoobiyankana laga dhacasho waxaan baaq toobadkeen ah u diraynaa askari weliba oo ku jira safka maamulada riddada ah ee ku daaban saliibiyiinta etoobiya waxaan u sheegaynaa in maanta ay tahay maalintii uu kala garan lahaa xaqa iyo baatilka toobada ugu wanaagsan ee uu allah kaaga cafinaya gafafkaadii hore waxaa ka mid ah inaad disho askariga etoobiyaanka ah ee agtaada joogo ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey aayadda qur'aanka ee ah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay howlgallo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed cali ayaa ka warramaya aad baad u mahadsantahay haashim cabdinaasir afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay qeybo ka mid a dalka soomaaliya iyo xuduud beenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya kuwaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda kenya iyo kuwa dowladda federaalka haddaan ku horeyno xadbeenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya wararka ka imaanaya halkaasi waxa ay ku waramayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen kolanyo ka tirsan ciidamada dowladda kenya oo halkaasi ku socdaalayay ciidamadan ayaa waxa ay kasoo baxeen xerada buurta kaamoole iyagoona kusii jeeday deegaanka kamboni mujaahidiinta al-shabaab oo la socday dhaqdhaqaaqa kolonyada ayaa waxa ay qarax la beegsadeen mid ka mid a gaadiidkii ay wateen ciidamada kenya waxaana halkaasi ku gubtay islamarkaana ku basbeelay gaari koyala oo kamid ahaa kolonyada waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku nafwaayeen toddoba askari oo ka tirsan ciidamada kenya kolonyada qaraxa lala beegsaday ayaana dib ugu laabtay xeradii ay kasoo baxeen geesta kale gobolka baay waxaa ka dhacay howlgal qorshaysan iyo qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askarta dowladda federaalka haddaan ku horeyno howlgalka qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxa ay mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan saddex askari halka uu ku dhaawacmay mid kale mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerarkaasi qorshaysan kusoo furteen qore ak forty ah isla baay waxaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax la beegsadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhimashada waa ugu yaraan hal askari iyo dhaawaca mid kale bay ayaan ku guda jirnaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ee deegaanka makuudo ee magaalada baydhabo haddaanu nimaadno dhanka gobolka banaadir habeenkii xalay waxaa howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ay ku dhaawaceen askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray macruuf axmed askarigan ayaa waxa uu si gaar ah uga tirsanaa ciidanka dowladda federaalka u qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah ugu dambeynna gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka askarta qaraxa lala beegsaday ayaa ku qayilayay gudaha degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wasiiradii hore arrimaha dibadda maamulka somalilan ayaa qirtay inuu xasan sheekh wax ka ogaa heshiiskii xabashada lagu siiyey badda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdifitaax faarax deeriye kadib heshiiskii lagu bixiyey badda soomaaliya ayaa waxay dowladda federaalka isku dayeysay inay iska bariyeesho kulug lahaanshaha heshiiskaasi uu saxiixay biixi iyadoo la wada ogyahay inay qayb ka ahayd heshiiskaasi haddaba adna ismaaciil oo ahayd wasiiradii hore ee arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegtay in xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi ay isla ogaayeen heshiiska badda soomaaliya loogu wareejiyey dowladda xabashida etoobiya ismaaciil cumar geelana uu la ogaa islamarkaana uu markhaati ka yahay arrinkaasi madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha somaliland labadooda ummadood wada matala ayaa heshiiskaa wada galay oo heshiiskaa wada saxeexay markhaatina uu ka ahaa madaxweynaha So- eh, jabuuti mudane ismaaciil cumar geele si kastaba madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu heshiiskani dhacay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaabna bayaanka ka soo saartay ayuu golaha isugu wacay si uu arrinkan uga hadlo isagoona jeediyey hadal ay siyaasiyiintu ku sheegeen mid uu ku marin habaabinayo shacabka soomaaliyeed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa